bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiinfayla dhugunsidiyeel ha ka dhowaada qodobada warkan hamiinimo idaacadda warsan haanshianka doorkaroon hamiinimadanga gudoomiyaga arrimo bulshada degmada diinsoro ku hadalisa erbarar ku jara degmadaasa xildhibaano ku tirsan koonfur galbeed oo booqasho kaseedaha isbitaal kubing ee degmada afgooya shirka maamula sameeyowka hiiraan shabeellada dhexe oo laku hadintay toddobaadkan gudaasha yuusufaroma isbedelo cusub oo laaga kordhiy dekada muqdisho akhbaaraadka banaanka dhugun sidayaal hamiinamaadan idaacadda warsan singhaytoy baa ku mid ahaa ciyaaryahan hore oo laka eeday intuusa qayb ku haay afgembigii fashilmi ee turkiga iyo weliba qaramada midoobe oo meelmarid inta ciidan iyo jeesisa suudaana
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxso warsan media network
mar kale dhugunsidayaal hamiin fayla hamiinimo sabte oo xadnaha galahayd taarigdan iyo ka eedan tutum iyo sadiida bilo siyeedaad sanadka lamada kuntub iyo lita aana soo bahayana qodobadii warkeen hamiinamahadana ka dhawaada yoogiyo fisaga gudoomiyaga arrimo bulshada degmada diinsooryo waybows ku hadaleysa eerbarar ku jara degmadaas gudoomiyaga arrimo bulshada degmada diinsoor ee gobolka baay abshir shariif axmed iyo waybows idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ku warbiyey bulshada kanool miilas taasoo kan uus ku hadalay sicir bararkii muddooyinkan degmada diinsooriya ku jartee gudoomiyaga arrimo bulshada degmada diinsooriya waybaa saas oo kale uus sheegay hanti maamulka koonfur galbeed iyo kula hadleen arrintaas islamarkaana oo sheegeen hanti wal ku qubada doonana bulshada ka nool degmada diisoor xaalshay ogkeeyu dhinaca amniga mayla oran kara boqol kiiba boqol sababtoo ah diisoor haltuma iyo saddex bilood yaa dowladda haysa tuma iyo sideedas bilood diisoor dhatiye lanna malka dilla lanna malka dhaawacna ammaanshay boqol kiiba boqol yaa la ira koro walaomay ku jare sixir barar eh magaalada cunaqabateen saaraya degka kugunaha dambeelo sixir bararka waxaa keenay nimankeena diidka ama magaalada banaankeeda cunaqabateen saare marka cunaqabateenadaas tuulooyinkii ku dhawaa oo raashinka u soo geli jiray ay raashinka ka sii xanabeen gaadiidna ma soo galo saa darteed marka sixir bararka meeshu ku yimi sixir bararka raashinka noocyadiisa kala duwan oo dhan sixir bararaa ka jira qaaligu maamulka koonfur galbeed waa kala hadalnay waxayna noo sheegeen in laga qaban doono wax arrimahaas mardhow wax laga qaban doono
gudoomiyaga arrimo bulshada degmada diinsoor abshir shariif iyo wayba kalo uuse sheegay intii degmada diinsoor iyo dad unkubara kaceen siir bararka dartiye isaas oo kale iyo saameyn weynka reebti dadka danyarta ee kanool meelasa tum iyo sida bilood iyo lakurooga tagii markii ciidamada dowlada soomaaliya ciidamada koonfur galbeed iyo la wareegeen degmada diinsoor waybana hadda dhammaan jidadkii hagalaha iyo degmadaas aan go-doonsana al-shabaaba xildhibaano ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waybayo booqasho kaseedana isbitaalka wiin ee degmada afgooya faahfaahinta warkan wayba afgooya ku diray cabdirasaaq aadan qoslaya xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya isla markaana kasoo jeeda gobolka shabeellada hoose oo wehelina gudoomiyaha gobolka iyo xubno ka tirsan ku-xigeenadiisa ayaa maanta waxay korneer howlada ay ku tageen cisbitaalka guud ee degmada afgooye xildhibaanada ayaa u kookalay xaaladda bukaanada jiifa cisbitaalkaasi ayagoona ugu baaqay dhammaanba jaalidaha kasoo jeeda saddexda gobol ee sirada koonfur galbeed soomaaliya inay caawiyaan bukaanada jiifa cisbitaalkaasi xildhibaan cabdiraxmaan kolkoliyo oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ee idaacadda warkan ugu warbixiyey korneerka ay maanta ku tageen cisbitaalkaasi xildhibaano dhowr ah oo u diyaarsan inay qabtaan kormeer dhab ah ay tusaana bulshada ay kasoo jeedaan dhammaan xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaan farayaa shaqa dhab ah ayaa na hortaala shaqadaas waa inaan ku gudanaa waa inaan qabanaa wixii kitaabka ilaahay nalagu dhaariyana inaan sameyno waan ku kasbanaa insha allahu tacaala waxaan diyaar u nahay hadda aan kula hadlayo waxaan joogjoog aan u ahay isbitaalka weyn ee degmada awdheed afgooye ayaan ku sugan nahay markaas waxaan kormeer guud aan ku sameynay isbitaalka waxaan aragnay dhibaato baahsan waxaan fariin u dirayaa wasiirka caafimaadka waxaan rabnaa si ugu dhaqsiyaa badan daawadii loogu talagalay degmooyinka in lagu soo gaaro insha allahu tacaala aad iyo aad aan idin salaamaya waa bilahi tawfiiq insha allah si kastaba haatee waa markii ugu horreysay oo xildhibaana ka tirsan dowlad goboleedka koonfurta soomaaliya ay booqdaan mid ka mid cisbitaalada ku yaala gobolka shabeellada hoose cabdisaaq cali qutlaay rediga warsan degmada afgooye gobolka shabeellada hoose
beelaka dagaalamaha itadureedka baydhabo iyo way ballandaray baaq nabadeeda iyo o dagaal beeleedyan dhexe ilama maleeshi beeleed iyo ku dareeraan agagaarka daynuunay ee duleedka baydhabo iyo wayba ururka dhalinyarada koonfur galbeed iyo midowda ardayda koonfur galbeed iyo baaqan dareena lamada maleeshi beeleed oo meelaaska dagaalantay malan diris e ee maaraneda soohuntiyo ee maaraneda dhaxdiyo soohun maraasa lonjoosku kufow adduunkan si siinba ogtay maybua raxweyn iyaanka nabad badan waanan ka fayle maybuaha dadkan ka fayle haayeen haddii un ururkii dhalinyarada koonfur galbeed iyo midooda ardada koonfur galbeed un ena maybay jeediyaane baagay jeediyaane ini ilaahay laku obsad dhiigu maalayacne landeedi oo dhulkuna iskaga obsowdha jooji lamadii qole isdagaala ilaahay ka obsato maaraneedi en dad masaalixe oo dhaxdioo ka jare lansurimo maarane la jooji haddii kale maarane dhibaato tankuwiine la kulme jinana may ka galow lan walaalka ee dili jina ma ka galaas sida la ogi reed may wax eedo qof ma siiyaan dagaalka faa'iidin lahayna dagaalkaas la eraan dagaal may la eray sidii abo onaga ka dhimada ama oji onaga ma ka dhalado la ere marka colaada say may fadaan nil roji iyaga sharuud laan ata lagu wada hadal iyagana hatana gacmo lan is qofsado lamada beelood dagaalku ku dhaxeeyay may waha garabkiisan hata geeku isku dilaan walisin barra aan baahantin walena hore wiilahaas la dega jarta intaasoo sinilahaas degay qarniyaal lahaas degay colaadiinsa mahada jaran may lenaaha isla fadheeda nis aqliyeeye is dhalen isla dhalateen iska dhadhalateen walaale etin deegaankaasiin ku dhahay mashal guuri kortan mashal maarantan may leraay madaxu mijaha maka maarantaadila sheegayaha mashal maarantana madana may leraay qoortisma ku maaramo garabna may leraay bida kan midig ama ku maaranto garab may leraay midi bidig anisatinha may weelaasana walaalayaalo meylana olaada rooji wanaaga halka shaqeeyo shalroonada lama lugaad meelomales dhirka olaada sal roojiyelen ma emarkinka horeyti oo dagaal beeleedilaa ku sheega koonfur galbeed soomaali dhawaanyahayti markii gobolka shabeellada hoose iyo ku dareereen dagaal beeleedi dhali khasaare naf imaale shirka maamulan sameeya uka gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo waybaa la filahayeen tii usafurama toddobaadkan gudaashe faafaahinta warkan wayba jawhara ku diraysaa daq cali cusmaanga hadalhaanta ugu weyn ee ka socota magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ayaa waxa ay ku wajahan tahay inuu dib uu furmo shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe labayo tobankii januari ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ay xarigka ka jireen shirka maamul samaynta hiiraan iyo shabeellada dhexe kaasi oo la doonayay in maamul lagu sameeyo gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ilaa iminka waxaa soconayo isjiirjiirta aad u weyn oo u dhexeeya beelaha dega gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe kuwaas oo iska diidan in ay maamul samaystaan magaalada jowhar ayaa maanta la filayaa inuu soo gaaro wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odiwa kaa oo la doonayo inuu furo wejigii saddexaad ee shirka maamul samaynta labada gobol hiiraan iyo shabeellada dhexe kaas oo maalmihii u dambeeyey la hadalhayay in loo wareejiyey magaalada muqdisho balse waxaa beeniyey maamulka gobolka shabeellada dhexe xubno ka tirsan hoolka weyn ee ku yaala magaalada jowhar ayaa waxaa lagu waday maalmihii u dambeeyey dib u dayactir lagu waday dayactir loo dayactirayo in shirka lagu qabto iyadoo shirka maamul samaynta hiiraan iyo shabeellada dhexe odayaasha dhaqanka ka qaybgalaya ee ku nool magaalada jowhar ay diyaar u yihiin inay shir ay galaan laakiin waxaa caqabad ka hortaagan odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda gobolka hiiraan kuwa oo gabi ahaanba diidan dowladda federaalka qaabka ay wado shirka maamul samaynta hiiraan iyo shabeellada dhexe iyagoo qaarkoodba sheegay in jowhar aysan waxba la qiibsan qaar kalena ay sheegeen in dowladda ay faraha kala baxdo arrinkan laakiin arrinkan ugu weyn ee laisku khilaafsan yahay ayaa waxa ay tahay in labada gobol hiiraan iyo shabeellada dhexe maamulkoodu ay faraha kala baxdo dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana ay u madax baneeyso odayaasha iyagoo odayaasha loo madax baneeyey ay wax u qabsan waayeen sidoo kalena lama oga ilaa iminka sababta shirka maamul samaynta hiiraan iyo shabeellada dhexe hagoodbeyn uu ku jiro laakiin waxaa la filayaa maalmaha soo socda shirka hiiraan iyo shabeellada dhexe inuu dib ugu furmo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe saadakhal cismaan reediyo warsan magaalada jowhar meel warkaas ku dhugunsada ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo golo ammaanka ee qaramada midooye meelmarya intillijey doona dalka soo suudaan ciidamo nabad ilaaliyeed oo dheeraade oo ku dareerta wadamada gobolka odeyrow ilaa afar kun oo askariye ballelaha dhaaf iyo maalmo laka dagaalamay gudo magaalada caasimadan ee sasudan ee jubba iyo waybaa ku dhaladay dilwiin tacadiye galma iyo dhibaatooyin xaalada bini aadamnimo ay andheerta waybaa meelo laku saara intii uu sidareeray shirkii golo ammaanka ee qaramada midoobey balse milatariga dalkaasoo suudaan iyo laka eeda intii uu qayb ku qaadeen dilalkii iyo tacadiyadii lanjeysidii dad shacabe intii uu sidareeray dagaalada ku dhiyaayeen meelasa qaramada midoobe ciidan dheeraad ee milas andarti iyo anaa xaalada ayaa etotokasanga ciidamadan dheeraadka oo direen ilaa afar kun iyo qaybwiinku qaado doonaan sugowka amniga caasimada jubba si un ilaaliyaan xarumo dalkaasa golo ammaanka ee qaramada midoobe goondidii suurtagalnimada cunaqabateyn dhinaga hobke waybua haddii soo suudaan iyo aan muujin wada shaqeynga warkii isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiidnimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo taninkaga intii warkankan lamid ereedanku kulmaan oy basiinku tabaanay sidaasiyo nabadgelyo